bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku aasiisan tahay labaatanka bisha maaja sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ugu baaqay kana dalbaday maamulka galmudug in dib loo dhiga muddo shan iyo afartan cisho ah doorashooyinka madaxtinimada maamulkaasi oo lagu wado dhowaan inay ka dhacdo deegaanada galmudug xasan cali kheyre ayaa sheegay sababo la xiriira soo dhisidda xukuumaddiisa iyo sidoo kale xaaladda ka jirta dalka ee abaaraha oo gurmadyo kala duwan haatan ay soconayaan awgeed in looga baahan yahay maamulka galmudug ayada oo lagu wada qanacsan yahay in dib loo dhigo xilliga doorashada madaxtinimada maamulkaasi shan iyo afartan cisho taas oo u sheegay in la doonayo in dowladda ay ka qayb qaadato kaalinteeda kaga aadan arrimaha doorashooyinka loona soo saaro hoggaan cadaalad ah oo dadkoo dhan ay ku wada qanacsan yihiin si taasi looga shaqeeyana ra-iisul wasaaraha waxa uu soo jeediyey galmudug in ay dib u dhigaan mas-uuliyiintooda doorashooyinka muddada doorashadaasi ay dhacayso laguna kordhiyo shan iyo afartan cisho kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay intaasi ay tahay baahi badan oo ka jirta dalka awgeed in loo sameeyo iyadoo sidoo kalena mas-uuliyiinta galmudug ee ugu xilsaaran guddiga doorashooyinkaasi ay ka hadleen arrintan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ahna guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa tilmaamay in ay tahay baaqan ra-iisul wasaaraha soomaaliya mid lala soo dhaahay loona baahnaa kal hore in loo soo gudbiyo haatan waxa uu sheegay in mar kale aan la aqbali karin dib u dhaca doorashooyinka galmudug in mar kale dib loo dhigo
marka markaan codsiga ah waxaad moodaa in umadinay fursad baan siinay ilaa annagii culays badan uu nooga yimaado bulshadii dowlad goboleedka annagoo u ixtiraam qadigaagaan ixtiraamayna qadarinayna waktigii aan waalidka iyo fursadda dhihay sidiina ugama aydnay jawaabin sidaas darteed codsigaa isaga ah ee hadda go-aanka markaan qaadanay kadib ahna haddee waa codsi noloshoo dib dhacay marka afartan iyo shan cisho anagu annaga ku dhex jirna marweed ee ka jirta dowlad goboleedka galmudug waxaan leenahay la intaa la eg ma aqbali karto dibuligaas daruufta ka jirta galmudug maxamed xasan geele oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug ahna guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa sidoo kale tilmaamay in doorashada galmudug ay dhici doonto siddeed iyo labaatanka bishani maaja oo loo madalsan yahay cadaado in lagu qabto doorashada madaxtinimada maamulkaasi
guddigu dib ayuu bixiyey u eegay xaaladda iyo duruufaha iyo waxa oo dhan markii aan meel arrimaha ku samaynay halka ay xaaladdu marayso jibayo waxaan isla qaadanay in aan ku kordhino muddadii hore aan ugu dhawaaqnay inka ahayd waxaanan ka dhignay talaado ayay ahayd soo socota inay qabsoonto inaan ka dhigno talaadada ku xigta inaan ka dhigno oo aan toddobadaas aan ku baxno marka koob iyo
tan iyo markii uu ku dhawaaqay cabdikariin xuseen guuleed oo hore xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ay u sheegeen in xilkii ay kaga tuureen in gebi ahaanbuu iska casilay ayaa waxaa muddooyinkii daba soo kordhayay baaqyada ku aadan mas-uuliyiinta galmudug kuwaasoo ay dirayeen xubnaha ugu sarreeya haatan maamulkaasi kuna wacyigelin ama ku dhiiragelinayaan musharaxiinta doonaya qabashadooda xilka madaxtinimada maamulkaasi inay gaaraan magaalada cadaado iyadoo haatanna uu soo dhowaaday wakhtigii ay iclaamiyeen doorashada balse dalabka kasoo yeeray xukuumadda soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli galmudug la sheegayo inay ka taagan tahay xaalad nololeed oo aada u liidata oo dhinaca abaaraha iyo sidoo kale hoggaan la-aanta dhinaca maamulka dowladda turkigana shirka g nty waxa ay ka sheegtay in soomaaliya ay ugu deeqday tan iyo labadii kun kow iyo tobankii gargaarkii biniaadanimo ee ka samaysay soomaaliya lacag gaaraysa hal bilyan oo doolarka maraykanka ah oo gargaarkaasi ka dhashay ay ka dhashay iyadoo sidoo kale dowladda turkiga ay ka hadashay qorshaheeda horumarinta qaaradda africa oo ay sheegtay in ay muhiim gaara u tahay in siyaasadeeda ay kusii ballaariso hadalkani waxaa sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga oo ka qaybgalayay shirka g nty oo ay goobjoog ka ahayeen guddoomiyaasha bangiyada g twenty wadamada kudihoobay ayadoo sidoo kalena dowladda turkiga ay ka mid tahay dowladaha daneeyaha arrimaha soomaaliya turkiga ayaa wadamo dhowr oo qaaradda afrika ka wada mashaariic horumarineed uu ku samaynayo ayadoo soomaaliyana qayb ay ka tahay wadamada qaaradda afrika ee sida aadka ugu danaynaya turkiga halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardeer hooyo soomaaliyeed ayaa waxa ay ka hadashay xanuun aan la garanaynin oo asiibe wiil ay dhashay kaasoo muddo toddoba sano haatan la xanuunsanaya cudurkan waxaana markii hore ay kasoo ka timid ama ay joogtay magaalada xarodheere ee gobolka mudoga hooyada soomaaliyeed oo haatan ku sugan gudaha magaalada muqdisho ayaa tilmaantay in dhibaato aada u dara wiilkeeda ay haysato hayadoo sidoo kalena dareen naxdina ka muujinaysa marka ay ka sheekaynayso xanuunka wiilka yar haya ka oo ku xanuunsanaya gudaha magaalada muqdisho iyadoona dhakhaatiirta qaarkood ay ka deyriyeen xaaladiisa caafimaad sheegayna inaan waxba looga qaban karin gudaha dalka iyadoona ka dalbatay ummadda soomaaliyeed kooda u haysta in uu gurmud u fidiyo
waxaan kasoo qahay deegaanka xaradheere waxaana meeshan afar caruura ugu weyn hadda banahaana hadde caalamka waxaan rabaa iyo islaamka inay hooy malihin wax dhaafmaysano xanuunasay waa iskaga dhegan yahay dhibaato badanana haysta asagii toddoba bilood jira xilii gurguridka laga rabayay oosaan noqday ilaa hadda waa sidii iyo si ku sidaran miheli dadaalkiisu ilaaha dadaal waxba dadaal fiican u helin walaa wax nololoo naf liiri kartaa oo cabi jiray waxaa suuganahan oo dhanaan lahayn macani kar hadda ka saddex caruuroo ka yaridiyo asagan wataan ankana waxaan aga soo baxnay xagga daruurta anaga soo bax waxba anaka xoolaaley ma ahayn beeraaleyna ma ahayn dad xoogsataa oo dhuxul iyo waxsaasi dugataana ugu dambayna hooyadan soomaaliyeed ayaa ka dalbanaysa ummadda soomaaliyeed in loo gurmado iyadoo haatan cunuga yar ee xanuunsanaya muddada toddobada sana ku hayso mid ka mid a isbitaalada ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya wadamada u horboodaya sacuudi carabiya ee xulafada carbeed ayagu dagaalada ka wada dalkaasi yemenna waxaa haatan uu sacuudiga dalbanaya in lagu wareejiyo maamulka hawada dalkaasi yemen oo ay weli ka jiraan xaalado adag oo dhinaca iska horimaadyada ah iyadoo sacuudi carabiya dhowaan weeraro ay ka fuliyeen diyaaradaha wadamada carbeed ay leeyihiin ay ku dileen dad aad u fara badan oo soomaali ay ka mid tahay gudaha dalkaasi yemen ka gadaal markii ay diyaaraduhu duqeeyeen doon ay la socdeen dad soomaali oo ka ambabaxay dalka yemen kuna sii jeeday dalka suudaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka kasii holcaya ka jira dalkaasi yemen sacuudiga ayaa sheegay in loo baahan yahay in qaramada midoobey ay ku wareejiso maamulka hawada dalkaasi yemen si uu u koontaroolo waxyaabaha soo galaya hawada iyo sidoo kale waxyaabaha ka baxaya intaba iyadoona haatan arrintan ay ku soo aadayso xilli taageero badan sacuudiga uu ka helaya wadamo dhowr oo ka tirsan jaamacadda carabta iyo sidoo kale qaybo kaloo ka mid ah dowladda uu hogaamiye cabdirabbi haadi mansuur oo ah madaxweynaha dalkaasi yemen warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu